الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلهي سبحانه وتعالى أيام هضله allaha oo fashiliyey hagardaamooyin badan oo ay cadowgu ku doonaayeen inay ku demiyaan nuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ku dhaqanka shareecada ilaahay subxaanah iyo ummaddaana inu noqoto diintoodii ay kula dagaalamayeen taas oo ah ballanqaad allah subxaanahu wa tacaala ballanqaaday in gaaladu awood kasta iyo daaqad kasta iyo tabar kasta oo isticmaasho inaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurkiisa aysan dabi karin yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun gaaladu in badan inay rabaan inay af iyo adinba ay ku dumiyaan nuurka ilaahay subxaana wa tacala ay ku dumiyaan laakiin allah subxaanahu wa tacaala uu diiday inuu nuurkiisa uu taam yeelo mooyaane wax kale marka allaha ayaan mahadinaynaa runtii xamalaadkii iyo wixii badnaa ay isku dayeen gaaladu inay shareecada ilaahay ku dumiyaan aan suurtagelinin waxaan leenahay alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo siyaadiyo nasriga iyo guusha iyo tamkiinka uuna siiyey iyo fashilinta allah subxaanahu wa tacaala uu fashilinaayo cadowga gaalada hagardaamooyinkooda qodobka labaad koowaad aan insha allahu inaan ka hadalno bacda alxamdu lilah subxaanahu wa tacaala gaaladu waxay runtii aad iyo aad ugu dadaalayeen inay isbahaysi iyo xulufaysi ay u samaystaan sida dadka muslimiinta ah ee loo tirtiri lahaa shareecada ilaahay ku dhaqankeedana loo baabi'in lahaa isbahaysigaasi marka waxa uu ka koobnaa gaalo asala iyo kuwo murtadiina oo maqaarka iyo dusha iyo carabka uga eg soomaalida uga eg qalbiga iyo maxay ahaday rabitaankana gaalada kala mida waxay ummadda u sheegi jireen kuwaasi runtii in ay soomaali yihiin danaha soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan maslaxad soomaaliyeed ay rabaan dowlad soomaaliyeed ay rabaan taa ayay dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ku beerlaxawsan jireen ay u sheegi jireen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa tilmaamay qolada noocaasa ilaahay jalla wacala uu leeyahay waidaa laquu ladiina aamanuu qaaluu aamana waidaa khalow ilaa shayaadiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun ilahay waxa uu leeyahay munaafiqiinta iyo kuwa uurka gaalada ah waxaa lagu yaqaana dadka mu'miniinta markay la joogaan waxay aamana ay dhahaan iyagasa yihiin iska dhigaan markii ay u tagaan saaxiibadooda runta ah shayaadiintoodii ay u tagaanna waxay dhahaan waxaa weeye macigiinaa nahay adinka aynula jirnaa innaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun idinka aynula jirnaa kuwa ku jeejeesayna waa ku ciyaaraynay taa ayaa maanta ilaahay subxaana wa tacaala marka mar kale yuu fashiliyey markii ninka sheegta inuu ra-iisul wasaare u yahay kooxda riddada ee gaaladu ay soo dhodhoobatay markii uu tegey qoladii soo dirsatay guryahoodii iyo meeshii laga soo diray uu tegey ayuu si dhaba wuxuu u dabaqay aayadda ilaahi subxaanahu wa tacaala sidii uu ku tilmaamay inuu yahay ayuu u caddeeyey isaga oo tilmaamay in dagaalka ay soomaaliya kaga jiraan uu yahay dagaal ay ku difaacayaan dowladda maraykanka iyo dadka maraykanka waxa ay u dhimanayaan oo ay u dhaawacmayaan oo waxa weeye ay dhib kugu jiraanna ay tahay sidii maraykanku uu wax ku noqon lahaa dadka muslimiintana loo tirtiri lahaa diinta islaamkana loo tirtiri lahaa taas oo runtii wax badan aan dadka muslimiinta ah aan u sheegaynay oo aan uga digaynay ayaa maanta ilaahay subxaana wa tacala rabbi soo caddeeyey waxaa hortiina yaal warqadaha maxay ahaday laga soo bixiyey waraysigii lala yeeshay ninka la yidhaahdo farmaajo oo ra-iisul wasaaraha kooxda murtadiinta ninkaas oo tilmaamaya waxan uu samaynaya maanta iyo shaqada uu ku jiraa inay tahay borotagti ama difaac uu u samaynayo dadka maraykanka uu samaynayo iyo dagaalku inay tahay inuusan imaanin maraykanka uusan imaaninin new york uusan imaaninin laakiin lagu hayo magaalada muqdisho haddii caruur iyo haween ay baaba'ayaanna ay noqdaan kuwa muqdisho iyo soomaaliya jooga oo caruurta iyo haweenka maraykanku ay badbaadaan haddii guryo la duminayo madaafiic guryo lagu duminayo lagu hor dagaalayana waxa lagu dagaalaya ay noqdaan guryahaas dadka muslimiinta soomaalida kuwa maraykankuna ay nabadgalaan haddii caqiido iyo diin la baabi'inayo caqiidada diinta la baabi'inayo noqoto midda soomaaliya soomaalida ay haysto muslimiinta ah islaamnimada in la baabasho midda gaalada ee maxay ahday kiristiyaduna inay badbaado inuu ka shaqaynayo ayuu caddaystay halkaana ku qoran wax qarsoonna aan ahayn oo saxaafaddu ay nashirsay haddana hortiida yaal oo arki kartaan websaytekii laga soo bixiyo wuu ku yaalaa qoladii waraysata ay ku yaalaan waxaasoo idin taa marka waxaa weeye wuxuu caddaystay marka hadafkiisii runtahaa waxaan leenahay marka qolooyinkii ama culimo sheeganayay ama maxay ahday muwaadiniin sheeganayay ama sheeganayay dana soomaaliyada maslaxa inay ka leeyihiin shalana marka ku taageersanaa oo lahaa dowladdu waa dowlad soomaaliyeed qaarkood ay ku andacoon ay tahay dowlad islaamiya maanta hadde waagii waa idiin baryey waad aragtaan wax qarsoon ma laha maanta marka haddii maxay ahday shalay aad sarraydeenna hadde maanta ay caddahay maanta waxaa la rabaa inaad maxay ahday aad caddaysaan ahdaafta aad leedihiin haddii maxay ahday aadan shalay cadgarrayna ood kas u gasheenna hadda awalba waxaa waaye ku talagal ayay idinka heeday waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed ee muslimka waa maqlaysaan layntiina iyo madfacleeda ku diraayo iyo suqadiina baabi'intooda iyo waxaa laga dhigay inay tahay difaac dowladda maraykanka la difaacayo marka nin maraykan halka ka difaacaya dhiiggiina iyo ku difaacaya xoolihiina baabi'intooda iyo guryihiina duniskooda maraykan ku difaacaya inaad fiirsataan iyo iska kicisaan idinka idin taallaa shacabka muslimkaa soomaaliyed waxaa laga rabaa warkii wuu caddaaday waad aragtaan waxaa waaye waxaa la yidhaha doqonta usha agteeda ku dhufo hadday gara weysana iyada ku dhufo marka hore agtiina lagu dhuftay waa laydinsa sarbeebay laakiin maanta waa laydin caddeeyey waxaa waxaa laydin baabi'ina laydin leynaya waxaa weeye in maraykanka lagu difaaco qodobka labaad waxaa weeye waxaad maqlayseen maalmihii ugu dambeeyey aan ka maqlaynay warbaahinta iyada oo ay ka hadlayaan qolada gaalada maxay ahday taabacsan ama gaala raacyada ah ee xukunta jabuuti oo runtii ku andacoonaya horena ugu andacoon jiro dhowr mar in ay ciidamo usoo dirayaan soomaaliya iyada oo ninkan maxay ahday cadowshaqaysta ahaa ee faransiisku uu ku adeegto maxay ahday dadkiisa duleeyey ummadiisii dhulkoodii ee dowlado kale ummad kale intu u gacangeliyey ka soo baqday inuu maanta soomaaliya uu keenayo ciidan kula dagaalamayo dadka muslimiinta ee mujaahidiinta inay kasoo baxaysay isaga iyo wasiirkiisa gaashaandhiga midka sheegtay iyo in wararkaasi ay ka soo baxayeen waxaan leenahay horta marka hore ciidan kasta iyo qolo kasta oo isbahaysiga gaalada soo gasha ma qariibsanayno culays badanna ma u qaadanayno maxaa yeele rasuulkeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa noo tilmaamay in ay ummadaha gaaladu iyo inta gaalada raacsadee ay bahaysi u noqon doonaan dadka muslimiinta ah oo nabigana uu ku tilmaamay tatadaaca calaykum alumamu kama tatadaaca alakalatu ilaa qascatiha sida maxay yahda dadka weel cuna yahay ay xeerada ugu haraysmaan ayaa ummaduhu gaalada ah isugu keena habar wacan doonaan oo waxa weeye ay dhexdeeda gelin doonaan laakiin waxaan ku kalsoonnahay awood kasta iyo tiro kasta oo ciidan iyo xashdi kasta oo gaaladu ay soo samayso ilaahay ayaa ka wey subxaanahu wa tacaala waxaan haysanaa ilaahay jalla wacalaa ku tiirsigiisa markii qaaruun mar ninkii muxuu aha magaciisa jaaluud iyo raggiisii waxaan dhilahay daaluud iyo raggiisii markii ay ka gudbeen webigii oo in badan ay ka hartay oo yaraadeen oo jaaluud ay ka hor yimaadeen ciidankiisii ciidankii waxay dhaheen laa daaqata lana yowma bijaaluuta wa junuudih ilaahay jalla waxa uu tilmaamay qoladii iimaanka runta ahaa leheday warkii ay dhaheen inaguna maantay fi ayaanu leenahay kam min fiatin qaliilatin alabat fiatan kaiiratan biidn illaahi imise maxay tiro badan oo waxaa weeye koox fara badana ayay maxay ka adkaatay koox yar laakiin iimaan laho ilaahay subxaana wa tacaala ku kalsoon marka ilaahay jalla wacala ayaan ku kalsoonnahay waxaa weeye wax kastoo ay soo bahaystaan gaaladu haddii ay keenaan malaayiin waxaa weeye biidn wax ma qaadi doonaan tusaalana waxaan ku sinaynaa afghanistan gaaladu inta ay geysay inta ay leekahay maraykan oo keliya ayaa waxaa ka jooga wax ka badan boqol iyo konton kun oo askari ka badan ayaa ka joogta inta kale iska daa gaalada kaleeto waxaad dareemi kartaan marka wax ku dhow nus milyan oo gaalo ah ayaa joogto maxay afghanistan waxa weeye waxna way ka tari waayeen innagana hadday wax kasta soo ururiyaan biidnillah baa naga tari doonto waxaan leenahay reer jabuuti iyo weliba kuwa la soo qaadaayo ha ku sirminina ee sandareertada yartaha ee maraykanka iyo qurubtiga gaaladu ay bixinayaan ee mushaarka lagu sheegay ee dowladaha baahan ee gaajada ah dadkooda la rabo in dhiigooda lagu iibsado ha ku silminina xamar waxaad idinkaga soo horaysa intaaad is leedihiin mushaar yar iyo wax yaroo la siiyo askariga aad ku dagmaysaan waxaa ka soo horaysa runtii dhibasho iyo dhaawac iyo dhiigbax ayaa ka soo horeeya ha ku silminina ayaanu leenahay horay ayaan u cadaynay in uganda iyo burundi haddii ay ciidankooda la bixi waayaan maydkooda iyo dhaawacooda magaalada muqdisho lagu jiri doono wayna arkeen si dhaba ayay u arkeen jabuutina waxaan leenahay wiilasha intaad bishaar usoo diraysaan waxaad arki doontaan iyagoo magaalada muqdisho lagu jiidaayo laabiyada muqdisho dumarka iyo carruurtu ay ku dhagxaynayaan baktigooda iyo maydkooda ayaad arki doontaan marka ha ku silminina sandareertada yararkaa nimanka lasoo dirana waxaan leenahay boqol doolr iyo laba boqol oo doolara lagu siiyo waxaa ka horaysa dhiiggaada iyo dhimashadaada ayaa ku xihan marka inaad ka xamaalato dhulkaa meeshaad joogto ayaa kaaga roon shacabka jabuutina waxaan leenahay taariikhdu way qori doontaa waxba kama qarsoomi doonaan ninkii gaalo noola soo safta uganda iyo burundi iyo maraykan iyo inta ka dambaysa etoobiya noola soo safta waxa weeye taariikhdaa qori doonta biidni illaahi tacaala marka suus mas-uulsaa lagu beegi doonaa waxaan leenahay ka fiirsada oo nimanka caluushaqaystayaalka ah ee aan dantiina iyo maslaxadiina ka shaqaynayn yaysan idin hodin oo waxa weye halaag iyo hoog yaysan idin horseedin sidaas ayaan leenahay waxaan allah subxaana wa tacaala aanu weydiisanayna jalla wacala waxaan ugula haystaahi waxa weeye iimaanka asaga aan rumaynay iyo tadbiiqa ilaahi subxaana wa tacaala shareecadiisa aan dabaqayno iyo inaan iimaankeenna iyo caqiidadeenna inaan muujisanno ayaan ugula haystaa sida asxaabul ukhduud loogu haystay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiisi alxamiid marka waxaa weeye sidii kuwaa loogu haysta ayaan loogula haystaa rabbi waxaan weydiisanaynaa marka inuu nasri iyo gargaar degdega inuuna siiyo ilaahay isaga subxaana wa tacala asaan ku tiirsanaynaa isagaan nasri iyo gargaar ka sugaynaa isagaan isku halaynaynaa jalla wacala awood iyo tabar ma lihin quwa iyo xeelo ma lihin ilaa midda ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane ilaahay jalla wacala aan weydiisanaynaa inuu nasri iyo gargaar degdega guud degdegana siiyo gaalada iyo inta raacsan allah subxaana wa tacaala inuu hoojiyo biidni illahi tacala wayna hoogi doonaan shacabka muslimiintana waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa tabaad iyo sugnaasho ay diintooda iyo caqiidadooda ay ku sugnaadaan iyo cadowgooda inay iska difaacaan wa sala allahu wasallam wabaarak calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasallam ajmaciin